kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee laanta af soomaaliga ee v o a maalinta berri oo ku beegan siddeed iyo tobanka bisha mey waxay dadka reer somalilan u dabaaldegayaan siddeed iyo labaatan guuradii ka soo wareegtay kun sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii markii magaalada burco lagaga dhawaaqay in somalilan ay ka noqotay midowgii ay kun sagaal boqol iyo lixdankii la samaysay soomaaliya inteeda kale muddadaasi siddeed iyo labaatanka sannadooda somalilan waxay ku naalloonaysay nabadgelyo inkastoo aanay weli dunida ictiraaf ka helin sidoo kale somalilan waxay qaadatay nidaamka dimuqraadiyadda oo dastuurku damaanad qaadaya xorriyadda hadalka warbaahinta iyo hannaanka xisbiyada badan ee siyaasadda si ay dadka shacbiga ahi awood ugu helaan inay soo doortaan mas-uuliyiinta golayaasha deegaanka wakiilada iyo madaxtooyada hase yaatee waxaa jira dhaliilo marar badan soo noqnoqda sida dibudhaca doorashooyinka xadhig mararka qaar lagula kaco suxufiyiin iyo dad fikirkooga soo bandhigay waxaanu xuska siddeed iyo tobanka mey ee sannadkani ku soo beegnay iyada oo xildhibaan ka tirsan golaha wakiiladu uu u xidhan yahay inuu ka hor yimid dabaaldegga siddeed iyo tobanka mey arrimahaasi ayaynu ku falanqayn doonaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee maanta iyo caawa waxaana ka qaybgelaya wasiirka horumarinta biyaha somalilan saleebaan yuusuf cali koore oo muddo dheerna xildhibaan golaha wakiilada ka tirsan soo ahaa cabdulaahi ibraahim habane oo ka mida dadkii goobjoogga ka ahaa aas-aaskii somalilan ee kun sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii muddo dheerna ahaa xogayaha golaha guurtida xil wasiirnimona hore u soo qabtay haatanse aan wax xila ka haynin xukuumadda iyo garyaqaan guuleed axmed jaamac oo ah guddoomiyaha ururka xuquuqal insaanka madaxa bannaan ee somalilan dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ugu horeyna aan soo dhoweeyo cabdilaahi ibraahim habane oo inoogu hormara cabdilahi bismillahi raxmaan iraxiim somalilan waxa weeyaan saad soo sheegtay waa sida guradiisa labaatanaad bay imika taagan tahay shirkii burcana dee waan dadkii aan ogu leeyahay un anu waxaa dee maamulka gobolkan mas-uulka ah guddi gobolka wadal maamulasan madaxu ahaa shirarkii dambana dee anaana secretary ka ahaa oo ogaal baanu ahay shiraan anigu amba nabada ahaada amba dawlada lagu dhisay anaan xogeeya ka ahayn ma jirin himilada iyo ujeedada laga lahaa waxay ahayd inay somalilan oo loo dhanyahay oo dhinac walba iska kaabaysa oo xisaabtamaysa oo iyadu isku filnaanaysa in la sameeyo oo la gaadho oo isku tashi lagu saleeyo iyo in laga duulo cadaaladda laga duulo oo saldhigeedu yahay sidaa noqdo wax badanna de way qabsoomeen oo bini aadamku dee tadawur buu samaynayaa wax badan oo magarasa markaa noloshu tanaaqudaad bay mar walba jiraya ee dee qofku isqoran karaa halkaa waa gaabis baa jira anagu jirayaa lakin waxaad moodaa dibidhaca weynayinde waxweeye adaan bahasha qabiiladii laga koraynin marka xuquuq qabiille ma jirta xuquuq shaksi baa jirta haddii xuquuqda shaksigu markaa daryeelmi weydo xuquuq qabiil bay isku bedelaysaa markaa wan marka arrinku halkuu ka qallooxday waxa weeye halkuu ka qallooxday waxa weeye somaliland wax badan bay qabsatay xagga nolosha horumarkeeda xagga dhaqaalaha xagga bulshada wax badan oo magarasa horumara la sameeyey laakiin meesha ay ka koridaabay waxa weeye waxa weeyaan meel la rabay in laga tallaabsado waad mooda soomaalidu marka halkaa gaadho inay meesha ay ku jabaso ay tahay ay kasoo liicayso marka waxa fiican halkaa in wax la iska weydiiyo ayaa fiican waan gartay waanu usoo noqon doonaa dabcan cidda ay tahay inay qallouca ka biiso iyo qaabka looga bin karaba waynu usoo noqon doonaa waxaa laynka ku jira oo aan u baaqaya wasiirka horumarinta biyaha ee somalilan saleebaan yuusuf cali koore bismillahi raxmaan iraxiim waxa weeye kolley sideed iyo labaatankaa sannadood somalilan hadda maanta ay u dabaaldegayso runtii waxaa la odhan karaa wax badan baa u qabsoomay ummadda reer somalilan sawirkii ay lahayd waynu garanaynaa markii lagu dhawaaqay dib u soo noqoshadii dibada soo noqoshadii somalilan nineteen ninety eitkii burco ilaa iyo maanta si kastaba ha u kala dambeeyeene ummadda reer somalilan waxay sameynaysay horumar ama ha noqoto horumar la dhaqaale ama horumar dimuqraadiyadeed ama horumar dowladnimo nooc kasta oo ay u tahayba waxaa muuqday in maalinba geedi socod la sameynayay bini-aadanku lama odhan karo maalin hala wada dhiso wax kasta laakiin marka aynu sawirkii ninety one-kii soo qaadano iyo sawirka aynu maanta joogno sideed iyo labaatankaa sannadood waxaa u dhexeeya farqi aad u weyn aad iyo aad oo uusan qiimayn karin aniga iyo cabdullaahi iyo dee raggalihi mooye aan qof dibadda joogay ama qof meel kale joogay oo israada ka sheeke aanu runtii qiimayn karin marka anigu waxaan leeyahay waa laga yaabaa wax boqolkiiba boqoli ma jiro wax sidii loogu talagalay mar kasta aan hal number ka dhinaanayna ma jiro laakiin fakerkii iyo bilowgii ummadda reer somaliland isku raacday waxaa muuqata inay waddadaa u xaadheen in qaran karin oo qaran lugihiisa ku taagan oo lagu naaloodo oo u dabaaldegaya siddeed iyo labaatan guuradoodii caalamka wax badan oo uu ka mudnaa oo sii qurxin lahaa kama uu helin caalamka iyo international community-ga oo ay ugu weyn tahay inuu ka mid noqdo ummadaha bahoobay u n-ta ama international forumska uu dalkani ka mid noqdo ma uu helin janiska laakiin marka loo eego dal aan janiska helin oo dadkii lahaa isku tashaday oo intaas oo madaxweyne dimuqraadiyad lagu kala bedelay oo intaasoo baarlamana lagu kala bedelay oo intaasoo dowlad hoosea lagu kala bedelay oo maalinba maalinta ka dambaysa maamulku sii adkaanay dhacdooyin wuu jirayaan qof kastaana waa laga yaabaa inuu milicsado meelo kamida meelaha waxaan leeyahay dad ahaan iyo dal ahaan iyo umad ahaan waxaynu u baahannahay inagoo wada jira inaynu buuxino waa mahadsantahay wasiir inta ka dambaysa maadaama sharaxaadaas ku dheeraateen waxaa ka dambeeya waynu soo gaagaabin doonaa jawaabaha guuleed axmed jaamac baa laynka ku jira oo garyaqaana guuleed dabcan dadka kuwa reer somalilandna shicibka ahi waxyo badan bay ka cawdaan maxaa adiga kuu muuqda horta marka koobaad ee somaliland geeska africa iyo africa guud ahaan tusaale wanaagsan bay u ahayd koob iyo sagaashankii wixii ka dambeeyey shaqadii la yaabka lahayd ee la qabtay ahayd dad istilay oo dalkii ka burburay in iyadoon cidina soo faragelinayn nabadda hoosta kasoo dhistaan shirar beeleed bay isugu yimaadaan dabadeedna ay dowladnimo iyaga ka timi ay unkadaan taasi waxay ahayd wax adduunka jaamacadahana hadda lagu dhigto aadna loo derso wanaag badan oo dadka reer somaliland siiba dadkii waagaa xilligaa joogay ay gaareen ayay ahayd tallaabadii kuxigkii la gaarayna waxay ahayd nidaamka dowlad dhisida iyo uguuridda habka dimuqraadiga ah si looga baxo qaabka qabariga ah oo isaguna bilaabmay labadii kun iyo kowdii markii doorashooyinka la galay labadii saddex ilaa shantiina doorashooyin isku xog xiga ayaa somaliland gashay halkaasi waa guulo weyn oo somaliland kufaani karto ta labaad ee somaliland saddexaad ee somaliland kufaani kartaana waa amniga inta badan dalkeedii ka jira ee ah in nabadii la ilaalinayo oo shacabkiina si nabada kuwada noolaanayo saddexaas waa guulaha waaweyn in runtii gaarna gaabisku wuxuu ka imanaya abaanan muslaaxid sidoo kale saddex meelo ka koowaad wuxuu noqonaya nidaamkii dimuqraadiga ahayd sidii dhaksaha ahaa ee uu socday gaabis weyn baa ku yimid oo muddo kororsigu uu yahay maaragtay xudun baarlamaanka labada kun iyo shantii la doortay baa weli jooga maanta maayarada dalka ka taliya lamana dooran loomana kordhin gudaha guurtana waa lamid oo saas oo kale lama dooran marka halkaa dadkiina gaabis bay ka dareemayaan ta labaad waxaa jira isbedel jiil baa jira jiilka somaliland maanta u badan shan iyo soddon jir bay ka yihiin boqolkiiba toddobaatan ama shan iyo lixdan marka shaqo abuurka iyo xoojinta dhaqaaluhuna waa arrin somaliland ku caqabad ta saddexaad waa ta qoladii iga horeysana carabka ku dhufatay oo ah inaan weli la gaarin himiladii ahayd in aqoonsi adduunka laga helo taasina caqabada waaweyn ay somaliland ku noqonayso waa mahadsantahay guuleedow cabdullaahi ibraahim habbanaan ku noqonayaa cabdulaahi waxaad carabka ku dhufatay in qabyaaladda ka mid tahay caqabadaha somaliland ay ka dhaqaaqi la-dahay xilligan bal arrintaa noo faahfaahi arrintaas waxa weeya saare faahfaahin kala malaxee waxa weeye horta qabiilku waxa weeyaan markuu ka baydha hanaankiisa markuu dhaqankiisa wato de waa weeyaan ee nidaamkiisa uu leeyahay dhibaato male laakiin markuu siyaasad galo dhib buu leeyahay dhib weyn ayuu leeyahay markaa siyaasad iyo qabiilkiiba iska keen galay dowladnimada waxa loo samaysanayaana waxa weeye waa hanaanka bini aadamku iskugu taga ee ugu weyn weeyaan waa ururka bulshadu ku kulanto ururka ugu weyn weeyaan marka waxa in la horumariyo ah xuquuqda qofku leeyahay hadday tahay xag nabadgelyo hadday tahay xag aqooneed hadday tahay xag dhaqaale hadday tahay yani xuquuqda qofkaa la horumarin karaa haddii miqyaasku noqdo markaa qabiil noqdo laga gudbi maayo waxba laga gudbi maaye halkii lagu jagi jiray baa la gaari markaa dabeedna dib baa loo noqonaya marka waxa loo baahan yahay waxa wey shacbiga ciddii ka samaka bixin lahayd waa in la helaa ee u fikiraysay waa in la helaa u fikiraysay madaxdaana mas-uul ka ah in hanaan ka sarreeya dadka ay la yimaadaan hanaan ka sarreeya oo bulshada ay ku hadeeyaan meel ay u socoto shacbigu wuxuu doonayaa way cad tahay laakiin ciddii gaarsiin lahayd ayaa la doonayaa way ujeedo leedahay weeyaan waan gartaa marka anigu shaksiyan ha aan doonaynay waxay markaa somaliland aasaasanay waar soomaali waxay ku burburtay hanaan ka duwan inaan la nimaadno oo ah kartida hufnaanta iyo dadnimadu inay sarrayso aan doonaynay oo taa lagu gaaro markaa horumarka iyo waxa la hiigsanayba taasina ay soomaalida kalena tusaale u noqon karto iyo meeshay soomaali ku nooshahayba somalilandna marxalad kala guuraya maraysaa maanta marxaladda hadday ka gudubtana way socon hadday ka gudbi weydana khatar bay gelaysaa waana arrintaasi sidii loo maarayn lahaa ee looga gudbi lahaa waxaan dhooqada ee qabiilka ah miqyaaskeedu noqday si looga gudbi lahaa taasna waxaa laga rabaa dee waa mas-uuliyiinta midda mas-uuliyadda haysaa laga rabaa kolba aad baad umadsantay cabdullaahi wasiirka baynala jooga wasiir saleebaan yuusuf cali koore xisbiga kulmiyaad ka tirsan tahay dadkuna waxa aan qarsoonayn laga bilaabo labadii kun iyo tobankii markii xisbiga kulmiya la wareegay talada dalka in qabyaaladu kor u kacday in la isku caddaystay siday dadka qaar hadalka u dhigaan ilaa haddana xalku gacantiinuu ku jiraa oo xisbiga talinaya waa xisbigii kulmiya bal arrintaa ka warran maxaa idinka qorshaysan sideed soo u aragtaan eedahaasi qofka ayaa markiisa hore minqiyaaska wuxuu ka bilaabaa reernimada laakiin waxaanan runtii beedafaynayn in ay qofku sidaa u fekeri karo laakiin ka mas-uuliyad ahaan oo aan anigu maanta wasiirahay xisbiga kulmiyaha ka tirsan waxa aanu qabnaa dawladdan aan anigu hadda maanta ka tirsanahay waxay qabtaa in qabiilku uu ka baxo meesha dadkeenu oo dawladdu ay ku hagto ummadda si siman oo la hagaajiyo qaab kasta oo lagu sixi karo inaynu si waddadii dawladnimada qaadno laakiin way imaanaysaa saluug sababtoo ah styleka iyo hogaamiya hogaaminta ayaa laga yaabaa sometimes inay kala duwanaato xukuumad la-aan hadda anagu waxaanu isla qaadanay in deedka wax loo qabto oo ummadda gacanteeda waxa soo gala meeshii qof qof wax ka fili jireen ama cid in bulshow hadda wax naga fisho deegaan wax naga filo gobol wax naga filo sida aanu xukuumad ahaan u shaqaynaynaa waa sidaa hadda waxaanu nahay cidda ugu adag ee isla albaabka xidha waxaa laga yaabaa ina aanay dad badani markaa ka hor yimaadaan in aynu ka wada tallaabsano oo aynu u gudubno in qof kasta oo somalilandani uu noqdo qof sharciga raaca oo sharcigu qabto oo shaksi shaksi loola xisaabtamo waxa ugu horeeya ee aanu ka filaynaa dadka iyo shacabka reer somaliland ee aanu jecellahay waxa weeye inay cashuurta bixiyaan waa mahadsantahay wasiir wakhtigaa inagu yar guleed axmed jaamac guleed bal ka warran arrimaha xuquuqal insaanka iyo arrimaha cadaaladda horta horta mid yaanu laalaawine marka qabiilka laga hadlayo siyaasiyiintu macari maxaa sida iyaga qabyaalada isticmaalo xoojiya oo kuraastay ku raadiyaan dabadeedna ummaday kusii kala qaybiyaan markaasay meel walba gashaan hadhowna way ka xowdaan waa in hadday doonayaan qabiilka in wax laga qabtay joojiyaan qaabkabay ushaqeynayaan madaxtooyadaa lagu raadiyaa wasiiradaa ku qaybsan qabiil baarlamaankaa ku qaybsan mucaaradka qabiilku raadiya kuraasi marka maaha wishful thinking maaha qabyaalada kuma tegaysa in la yihahdo qabyaalada waa nicabnay waxay ku jiraysaa in dhaqanka siyaasiga la bedelo waa ko haddaan si su-aashaada usoo noqdo la xidhiidha arrimaha xuquuq insaanka maanta hadda dawladdu ciday u aragteen hadalkeedu ku kakan yahay ama ku beeriyay xidhayaa suxufiyo fara badan baa sanad walba la xidhaa wargeysiyo iyo warbaahin ba khayraad khayraad wasaara haddaa dad siyaasiyiin shireen oo xabsi ugu jiraan hadal ay sheegeen iyo dowda ay soo bandhigeen marka horta somaliland way ku gaabinaysaa waxaana dib u habeen rasmiga ku sameynin hay-adaha booliisku ka mid yahay oo aan la waafajin nidaamka dastuuriga ah ee xuquuqinsaanka lagu ilaalinayo dadka shacabka reer somaliland qorteen waa dastuur wanaagsan oo dadka xuquuqdooda ilaalinaya mas-uuliyiintana awoodahooda xadidaya laakiin qaabka maanta awoodda loo isticmaalo waa mid ku salaysan hadba qofka kursiga ku fadhiya qof uu arko inuu doono inuu inuu xuri karo ku doonana runtii inuu deyn karo marka halkaas somaliland gaabsweyn bay ka qabtaa arrimahaasi way kasoo horjeedaan si cad rabitaankii koob iyo sagaashankii lagu dhawaaqay laakiin waa wax la sakranayo la hagranayo oo oo maaragtay siyaasiyiintu aan ay ka maagayaan inay sameeyaan oo xisbiyo la hagaajiyo walaal maanta xisbiyaduna waa xisbiyo qabaayil ku salaysa ummadii baa sii kala qaybsamaysa waxay kusii kala qaybsanaysaa xisbiyadii kuma doolayaan mabaadi iyo policies iyo siyaasado iyo ajendayaal ee reero u kala xidhxidhmay taasina dhib bay ku keenaysaa ummadii si usii socogaari lahayd marka arrimahaasi waa arrimaha xuquuqisaan somalilan way ka gaabisaa tobankii u sii bay usoo dambeeyeyna way sii gaabinaysay horumar kama sii samaynaynin taasina waa warka cusube jira waan gartay waxaan u tegayaa cabdilaahi ibraahim habane cabdilaahi bal waxaad ka warantaa sidaad u aragto dadka qaar iminka nin xildhibaanaha ku xidhan magaalada hargeysa fikirka uu sheegay amaba arrintuu ka hadlay waxay tahay inuu yidhi siddeed iyo tobanka mey maaha maalin loo dabaaldego ee waxay dadka qaar oo reer somalilanna u tahay maalin madow sideed u aragtaa fikirka xildhibaankaasi iyo xadhigga loo geystayba horta dee xarigiisa waxa weeyaan in sifa sharciya loo maray ila tahay aniga in loo maro sifa sharciya haddaan dee sifa sharciya loo mariyo xasaanada aan laga qaadin oo laiska qabto un dee ma hasi dee ma garan kara anugu ciddii samaysada weydiin doontaa laakiin waxa weeyaan arrinta ku saabsan muxuu ahay sidee tobanka may dee waa lasoo noqoshadii madax banaanida weeyaan somaliland protectorate wakti bay xorowdeen lixii labaatankii juun bay xorowday laakiin lasoo noqosha yaa burca lagu guddoonsaday dakarkiisa heexayna dee wuxuu kamid ahaa garaadkiisu kamid buu ahaa ninkan xildhibaanka ahaa garaadkiisu dee kamid buu ahaa dadka qof qof loogama saxeexaynine qof walba mudakarkiisa hadee saxeexayay odayaal baa saxeexay dhowr iyo toban loo saxeexay waa ku jiraa garaa cabdiqaahi allah unaxariistee iyo sheekh daahirba way ku jiraan labaduba waxa weeyaan dee waa areerbay ugu toosan yihiin annagana laba suldaan baa saxeexay labada midna ma noola maanta maxamed jaamac samatar suldaan maxamed jaamac samatar iyo suldaan sheekh muuse iyay ahaayeen marka waxa weeyaan lasoo noqoshadii madax banaanida weeyaan gobonimada maalin bay somaliland qaadatay laakiin waa lasoo noqosha weeyaan waa loo dhannaa waa loo wada joogay in hanaanka siyaasigaa laga heshiiyo oo somaliland oo wax ah oo waxihii ay abuurantana heshiis baa lagu ahaa meel laga go-a inaanu garanmayo jirtay markaa marka in mooda ka soo dhexbaxa geeska africa ay noqoto somaliland ayaa la doonayay rimalaa in la gaaraana waa muhiim haddii la gaari waayona ruufadkay soomaali ku baabaaday un baa lagu noqon arrintaad ka hadashay muxuu ahay cadaaladda iyo maxkamadahaad ka hadlayso way jiraan maxkamaduhu wasiirku siduu sheegay way jiraan laakiin hal maxkamadaho markay dhammaadaan haddaan awood lagu fuliyo lalahayn oon la fulin karin oo laga cabsoonayo kolkaa makii xaqa loo xukumay baa yaa u baahan in loo hiiliyo oo arrinkii haddana wadahadal ku dambaynaya baloor yaroo lasu qabsadaa marka dambe wadahadal ku dambaynaya taasi dee dowladnimo maaha gar iyo gardarro xukunku hadduu dhamaado waa in fulaa ta kale ee guuleed ka hadlay guuleed ee waan wada joognay guuleed jaamacaddana waynu wada joognay waxa weeyaan somaliland dhibaatooyinka haysta maaha wax habeen lagaga bixi karo laakiin wax u baahan in la sameeyo oo laydhaha maalinba halkeen rogi karnaa doorashaynu gollay labada kun iyo labadii xisbigeegu intaasuu helay mooyaane dowladaha hoose reer hebel baa ka maqnaa lama odhan lama odhan labadii kun iyo shantii bay nagu bilaabantay markii golaha wakiilada lagu doortay reer reer lagu doortay way ka sii socotay haddana sii dawladuhu hoosaa sii galnay oo ugu foolxum golaha guursidaan joogo waanu ka hadalno waan diidnay haddana inugu jiraa laidinka marka waxa weeye meeshan dadkii siyaasadda hogaaminayay haddaanay garanayn go-aanka ay gaarayaan dhibaatadahu bulshada ku keeni doono mustaqbalka foolxuma weeyaan waa khasaara dhacaya siyaasiga wax laga rabaa go-aanka uu qaadanayo inuu garto cawaaqibkiisa wuxuu noqonayo inuu garto weeyaan ruufadkii baa lagu jiraa ruufadka sidii looga bixiyaa baa loo baahan yahay guuleedow doorasho la geli maayo haddaan hanaankeega guud lagu heshiinin cid geli karaysaa ma jirto way fadhigi kuwaasna way fadhigun hanaankii ay kuraasta ku banayn lahaayeen iyo hanaankii golayaashu isku isku bedeli lahaayeen ayaa loo baahan yahay ragga dee fikir laga doonayona waa tahay marka waxa weeye somaliland waxay qabsan karayso ha hagaajisato shalay ba iyada hagaajisatee aada iyo aad baad u mahadsan tahay cabdilaahi dhegaystee haddii aad iminka nagu soo biirtay waxaad dhegaysanaysaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka ooanu ku eegayno xuska siddeed iyo labaatan guurada somalilan ee siddeed iyo tobanka mey wixii uu qabsoomay waxa aan qabsoomin iyo waxa ay dadku weli ku kala aragti duwan yihiin waxaana barnaamijka ka qayb gelaya wasiirka horumarinta biyaha saleebaan yuusuf cali koore cabdilaahi ibraahim habane oo muddo dheer ahaa xogayaha golaha guurtida iyo gariiqaan guleed axmed dafac barnaamijkuna halkii ha nooga sii socdo wasiir adigoo soo koobaya waxaa laga dhawaajiyey inuu magaalada hargeysa ku xidhan yahay mid ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada oo fikirkiisa u xidhan waxaa la sheegayaa inaan qaab sharciga waafaqsan loo marin adinku maxaad kaga jawaabeysaan haddaad tihiin mas-uuliyiintii dowladda somaliland bini aadanka xitaa marka aad dibadda ka joogtid somaliland dadku way majeertaan qof kastaana wuxuu yidhahdaa somaliland teeda ma gaari karne ma bal fifty percent ma gaari karnaa up to data kastan baa dadku u qiimeeyaan haddii aan ka hadlo mas-uul mas-uulka xiran waxa weeye mas-uulku hadduu uu ka duwan yahay qofka caadiga ee suuqa jooga haddii aniga oo wasiira aan idhaahdo somaliland ma jirto macnaheedu waxa weeye totally waxaan lumiyey xasaanadii iyo wasiirnimadii aan wasiirka ku ahaa sababtoo a dastuur baan ku ahay dastuurku wuxuu qorayaa jamhuuriyadda somaliland wasiirkeedu sida uu ku noqon karo wasiir wuxuu kaloo dastuur ku qorayaa sida xildhibaan jamhuuriyadda somaliland golaha wakiilada sida uu xildhibaanku ku noqon karo iyo sida uu ku heli karo hadduu xildhibaanku ama wasiirku dibadda iska taago dastuurka totally kelmadaa marka uu ku dhawaaqo wuxuu lumiyey xubinnimadii ama kamid noqoshadii golaha ah laakiin waxbaa tilmaami kartaa laakiin ma ogan kartid somaliland ma jirto ereyada aada isticmaalaysaa waa ereyo qaanuuniya inay noqdaan marka nin qofku xildhibaan yahay ama uu wasiir yahay ama uu darajo u hayo qabliga dalka oo aan ka baxsanayn xuduudda dastuuriga ee la ogol yahay laakiin haddaan kelmadaydu timaado inaan somaliland ma jirto idhaahdo waxayba noqonaysaa markaa qofku ilaa heer inuu somaliland baa dee dibadda uga baxay waan garta waa mahadsan tahay guulaad axmed jaamac baan u tegayaa guulaad haye waad maqlaysay hadalka wasiirka horta intaanan xildhibaanka utegin mid baa muhiima somaliland in la barba dhigo wadamada kaligii taliska ah ee dadkooda ciqaaba ee dhiba aniga arrin wanaagsan ilama in halkaa la isbarba dhigaano in hoos la isu dhigayo ayay noqonaysa in kor la eega ole anagu dad dimuquraadi baa nahay wadamada kale ee nala midkaahi sidee bay nooyihin jaraa'id baa xidan foreign newspaper kamid yahay dad siyaasiyiina baa kamid oo dhami kamid yahay guddoomiyihii garabka dhalinyarada wadani marka dad facebook wax ku qoray baa la xidhaya horta wax la dafiri karaya ma waa in markaa taa la joojiyaa oo dastuurka la raacaa haddii la doonayo wanaaggeenu in inoo sii socdo midda la xidh la xidhiidha xildhibaanka wax tafsiirka wasiirku bikulli ixtiraami sameeyey waan ka naxay waxaan uga naxay ma odhan kartid qofkaasi automatically kursigiisii wuu lumiyey iyadoo aan waxa dastuurka sheegaya la raacin arkaas arrin halisoo dadka dhib kukiinaya wey qaabka xildhibaanka ku lumin karo xibnimadiisa ama lagu maxkamadeyn karaa dastuurkay ku qoran tahay si aan ahayn sidaasna looma raaci karo dastuur dastuurka waxaa sheegayaan xasaanada laga qaado xasaanadiina baarlamaanka wuu diiday maxkamadiina inay rumaangarayso way diiday marka u hadda u xidhan yahay eighteen may markay noqoto markaa baryahan dooyin ka socotay sida odayada iga horeeyay sheegeen sideed tobanka wey waa maalin qaran waa maalin umareed waa maalin insisaama gunistaagoo lagu soo noqday baa kamida ummadda insisaamaxday baa kamida shirbeeleed ee qabaa'ilkao dham isugu yimaadeen oo ah barta istaaga ama goonida dawladnimo ee somaliland ka dhalatay ayaa kamid ah maalmaha somaliland leedahayna way badan yihiin wayna badan karaan maalin waliba wax gaaray ku suntanaan kartaa waxay ku sugtan tahay baana loogu dabaaldegaya lagu weyneynaya sida tobanka mid waxay ku sugtan tahay istaaga ama gaar ahaanshaha qarannimada somaliland iyo lasoo noqoshada lix labaatanka jun waxay kususan ku suntan tahay gumayste xorriyad laga qaatay sumad gaara baa leedahay maalmo kaloo gaara baa jira maalinta haweenkaa jira in adduunka la wadaagno maalinta s m la asaasay baa kamid s m u gaara markaa maalmo la wada leeyihiin maalmo gaargaariba way leeyihiin oo fikirka ah eighteen may waa gaar ama maaha wax wadareeroo la wada leeyahay anu lama qabo waxaan qaba inay tahay maalinta aynu fadhisanahay oo waxaynu inoo wada qaadanay inoogu saraysan yihin laakiin dadka haddii hadalka ay diibtaan aan loogu dul qaadan karaynin oo hadalka dadka ka cadhaysiiya markiiba lagaga jawaabayo xarig ama sharciga loo maro sharci darra loo markiiba qofkii la qabanayo sideeda kolkaas dadkasida asaasika loo ilaalinaya waan garta waa mahadsantay guuleed wasiirkaan ku noqonaya wasiir seed waad aragtaa adigu jawaabtaada doodaasi guuleed adigu marka aan ka hadlayo qodobo badan oo la yidhaahdo qodobada dastuurka hordhaca oo toddoba qodob oo waaweyn baa jira oo ah xorriyadu kamid tahay ay kamid tahay inaan dalka somaliland ay tahay midaan laga hadli karin xorriyadiisa iyo lasoo noqoshadiisu qodobo fara badan oo la yidhaahdo qodobada asaasigaa baa jira haddii qofku qodobada asaasigaa uu ka baxo mas-uul kasta oo uu yahay waa taabanaysaa ilaa xadla dastuurku wuxuuba bixiyaa in loo aqoonsado qofku inuu yahay qof dibadda ka ah saaxadda dastuuriga ee ummadani leedahay nin qof sharciga ka sarreeyaana ma jirto qodobada lagu waayayaana waa qodobo sidaa uu u sheegay iyo kuwo fundamental ah oo ah kuwa asaasiga oo ilaa iyo xeer ah in qofka loo aqoonsado inuu ka hor yimi totally somaliland darajo kasta oo uu leeyahay iyada kudhada dastuurku waxbuu ka sheegaya waayarkuna wuu garanaya marka aniga waxayga tahay somaliland iguma horreyn anigaydan kula hadlaya anigoo xildhibaana lay xiray cirka iyo dhulka midna ma soo daadan markii la wada hadlay waxaa la gartay in laysoo daayo waan kuu soo noqonaya wasiir waa mahadsan tahay guuladoo may maqashaa waa yahay maxaad intaa aad ku diri lahayd waynu soo gabagabeynaynaa barnaamijka anigu waxaan ku dari lahaa mi- mi- erey waxaan jecelahay inaan ka idhaaho arrinka xildhibaanka qodobka tobaatan iyo sagaalaad ee dastuurka waxaa ku qoran xildhibaanka lama horgeyn karo maxkamad loomana gudbin karo xabsi ilaa xubinta ama xubnaha laga xayuubiyo dhowrsanaanta xilka ay ummadda u haya xildhibaanka dastuurkay ku qodan qodobka tobaatan iyo sagaal hayu maamuuskiina lagama xayuubin wuxuu ku xidhanayaa marka waa sharci daro haddaan se tabid arrinka guud ka hadlo somaliland wanaagna waynu samaynay badan dal dimuqraadiya baynu nahay keligii isna ma nihin xorriyada aasaasigiina way ka jiraan gaabis fara badan oo ka imanaya di- howlu socodka dimuqraadiyadeed didiga dimuqraadiyadeed oo ay keenayso muddo kordhinaha iyo doorashooyinka xilkooda lagu qabanaynin dadka reer somaliland ee boqol kiiba toddobaatan iyo lixdan ee hore hiigsanaya ee raba qarankooda inuu halkan u joogo maanta kasii horumaro markaas in wanaagga aynu somaliland gaadhayna waxayinoo taraya sustainability-ga iyo jiritaanka somaliland uu sii xoogaysanayo waa mahadsantahay guuleedo gabagabadii barnaamijkeena ku jirnaa wasiir qof kastoo bini-aadan fikirka markuu cabirayo dhinac buu iska taagaa qof kastaana xaq buu leeyahay inuu fikirkiisa cabiro waxaan isleeyahay tobankii sanadood oo u dambeeyey haddii aan hadda meesha aynu taagnayn iyo meesha aynu maanta taagannahay in wax badani horumara la qabtay marka aan tusaale yartaa siiyo miisaaniyadda qaranka oo maanta uu qaranku ku shaqeeyo haddaan tusaale yartaa siiyo toban sanadood wax to- haaf ka yar bay ahayd lacagta bajetka maanta lagu shaqeeyo maamulka somaliland meesha uu joogo iyo sida uu maanta u shaqeeyo iyo maamulka la fidiyey waad garan kartaa qof kastaa wuu ogyahay anigu waxaan isleeyahay meesha uun hara la hafiyey noqon maayo haragga waxay ka egtaa meesha dabashee in badan oo aynu qabanay waa jiraan meelo dhaawacina ka soo gaaray wuu jiraa hadda oo ay ka mid tahay dagaallo sokeeye oo ka soo noqday gobolka sool oo kale oo aad iyo aad dhibdeed isugu geystay eelaf weyn oo kale shaqaaqooyinkii iska soo daba noqday waxyaalo ilihii ugu dambeeyey ee saraakiishii ahaa oo kale waxyaalo aanu isleenahay inay dhacaan ma ahayn laakiin qadarka ilaahay ku dhacay oo qaranka u geystay dhaawacyo way jiraan laakiin waxaynu u baahannahay marka waxaasoo kale dhacaan inaynu u midowno oo aynu ka gudubno oo aynu garanno wixii dhace maxaynu u dhaca waan gartay wasiir aad baad u mahadsan tahay guuleedow gabagabada dhinacaaga adigoo soo koobaya dabaylaha ka dhacaya geeska africana waa kuwo eh, isbedel asaasiya ku keenaya gobolka oo dhan oo somaliland u baahan tahay inay la jaan qaado waxaan isleeyahay guulaha ay somaliland gaadhay shaqada ummaddu qabatay iyo jiritaanka oo ma aha oo keliya waxyaabaha xukuumadaha iyo siyaasiyiintu qabtaan ee ganacsatada iyo dadka shaqaysanaya ay horumar weynina sameynayaan waa wax wanaagsan oo lagu duldhisi karo dulkudhiskaasina wuxuu u baahanayaa marka meelaha gaabisku ka jiro intaynu aqoonsano aynu meelaha gaabisku jiro awno haddaynu awoodda saaro oo keliya meelaha aynu horumarka ka samaynay rayada taas inay caqabad nagu keento markaan u niyad samiyo baan qabaa waxaan qabaa sida laakiin guulada inaynu dabaaldegnaa inaana inaan guuldaro joogno inaynu guul joogno waxaan si carabka ku adkeynayaa mar walba waxyaabaha dimuqraadiyadda waxyeelada u geysanaya ee xorriyaadka aasaaska shacabka waxyeelada u geysanaya in la iska daayo oo la hagaajiyo oo la sii xoojiyo geeska africana lala jaan qaado markaan leeyahay geeska africa isbedel baa ku yimaaha isbedel xukuumadeeda keliya eh, dhinaca dimuqraadiyadda ayaa isbedel kuga yimi maanta dalkii ugu weynaa oo ethiopia ahaa dictator ahaa wuxuu wuxuu hana qaaday eh, maaragtay dhin- dhinaca dimuqraadiga somalilandna marka waxay ka helaysaa geeska africa eh, isbahaysi cusub oo dimuqraadiya gobolka marka hore wuxuu badnaa dhinaca dictatorka u badnaa marka caalamkii somaliland state dimuqraadi buu sii xoogeysan karaa qiyaasa somaliland laga baahanaya marka kor bay ukacaysaa iyo waxay ummadeeda iyo shacabkeedu kabsadanayaan marka isku daro wanaagna waa jira gaabisna waa jira horumarka beritoodina wuxuu ku dhisnaan doonaa oo keliya sida looga qabto wax meelaha gaabis waan gartay mahadsanid cabdilaahi ibraahim habane adigoo soo koobaya dhinacaaga gabagabada somaliland dee way way soo jirtay wayna jiri doontaaye waxa weeyaan in la marba tallaabada halkay marayso iyo marba wixii kaa dhiman inaad kufaysin baa muhiima ood isweydiiso tidhaahdo maxaa maxaa kuu qabsoomay maxaa kuu dhinmay maxaa kaa dhiman waxa kaa dhinmay siduu u dhinmay farsamo xuma ma dhaqaale xuma markaa wixii kolkaa aan ku xidhnayneen culays iyo awood culus aan kaaga xidhnayne farsamo xumo kaaga dayrahaya inaad qabsataa muhiima marka wax weeyaan haddii aan gufaysano wixii kolkaa farsamo xumo inooga dayrahaya ee somaliland waa koso way soconaysaa meeshay anba dawladnimo ku noqon lahayd anba ay ku nusqaami lahayd bay maraysaa maanta ha yaraate cidda xilka haysaa positionka ay somaliland taagan tahay halkaas sidii loo sii horumarin lahaa baa loo baahan yahay odayaashu way soo qabteen intay soo qabanayeen doorkii siyaasiyiinta iyo waxgaradka dadka sheeganaya ayaa la taagan yahay hannaankay uga gudbin lahayeen marxaladahani ayaa loo baahan yahay oo fikir in la isku geeyo ah oo fikirka in la dhegaysto ah oo talada ka soo baxda ah la meel mariyo oo sambusium laga qabto shirwaye la isku yimaado maxay noo qabsoomay maxay noo qabsoomin waxay naga qabidaa sidaynu gufayn karnaa waxa markaa wax kuusoo kala baxaya miqyaasaad helaysaa iyo meelaad ka duusho markaa waxaad ogaanaysaa waxa aad ka gaabisay oo wax adiga u kugu xidhmaybaa oo farsamo xumaada ku yimiday iyo bulshadaadu oo heerka imanayso mise waa wax cid kale kaaga xidhan oo dhaqaalo buuran iyo adduun buuran inay somaliland ahayn waa la og yahay laakiin waxa weeye hadba waxa yaree jiro loo sinaado ayaa ta weyna lagu gaadhaa marka waxaweye waxayna hanaagaajisano mas-uuliyadda koowaadna cidda mas-uulka ka ay saaran tahay cidda kalena waa la tabantaabisaa dhammaantiin aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin wakhtigiina qiimaha leh iyo sidaaad barnaamijka uga qayb gasheen dhegaystayaal barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waanu ku eegaynay siddeed iyo labaatan sannadood kadib gooni iskutaaggii somalilan oo beri siddeed iyo tobanka mey loo dabaaldegayo waa naga intaa waxaana barnaamijka ka qayb galay wasiirka horumarinta biyaha saleebaan yuusuf cali koore oo muddo dheerna ahaa xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada cabdilaahi ibraahim habane oo ka mid ahaa dadkii goobjoogga ka ahaa aas-aaskii somalilan ee kun sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii muddo dheerna ahaa xogayaha golaha guurtida xil wasiirnimona ka soo qabtay somalilan haatanse aan wax xila ka haynin xukuumadda iyo garyaqaan guuleed axmed jaamac oo ah guddoomiyaha ururka xuquuqal insaanka madaxa bannaan ee somalilan intaynu dhegaystayaal barnaamijkan mid lamida ku kulmayno waa sahre ciidla nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgeliyo ramadaan kariim